weli arrimaha ruushka ayaanu ku guda jirnaa ee dadka ruushka ah ee kasoo jeeda kasoo horjeeda duulaanka uu ruushku ku qaaday ukraine ayaa iyaga oo ka cabsi qaba in noloshoodu ay halis gasho waxa ay magangeliyo usoo raadsadeen dalkan maraykanka iyaga oo kasoo gudbaya xadka mexico wariyaha v o e da nina vinseva ayaa warbixintan waxa ay ku eedeysaa qaar ka mid a dadka ruushka ah ee dhowaan soo gaaray maraykanka xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta inoo haya tiro badan oo ka mid ah dadka ka soo horjeeda siyaasadda dowladda ruushka oo ka faa'iidaysanaya siyaasadda cusub ee madaxweynaha maraykanka ee uu shaaciyey bishii sebtembar qorshahaasi oo u oggolaanaya mucaaradka ruushka in ay iska dhiibi karaan maraykanka tatyana oo ka gaabsatay in magaceeda oo dhammaystiran la shaaciyo ayaa soo gaadhay magaalada new york iyada oo wadata saddex carruur ah oo ay la soo tahriibtay tatyana ayaa u warantay v o e da iyada oo ka qayb qaadanaysa isu soo bax lagu taageerayo ukraine iyo maxaabiista siyaasadeed ee ruushka ku xidhan oo ka dhacay new york waxayna isu soo baxa keentay labadeeda gabdhood anya oo ah ilanteeda dhexe ayaa sawirtay bood iyo warqad ay raaligelin kaga bixinayso dhibaatada uu ruushka u geystay ukraine tatyana ayaa sheegtay in ay nabadgelyo iyo xorriyad dareemayso
hadda waxaan ku noolahay new york waxaana taas sabab u ah waxa ka dhacaya waddankayga xukuumadda waddankayga waxay ku soo duushay ukraine waan ka xishoonayaa tallaabada ay qaaday dowladda ka talisa dalkaygii hooyo tatyana ayaa hadda joogta new york wax in yarun ka badan hal bil laakiin waxay sheegtay iyada oo murugo la ilmaynaysa inaanay weligeed ku riyoonin imaatinka maraykanka
ma rabin inaan imaado maraykanka weligay ma qorshaynin in aan ka tago magaaladayda iska daa dalka laakiin waan ku qasbanaaday tatyana ayaa ka timid magaalada san petersburg waxayna ka soo gashay maraykanka xadka mexico wiilkeeda ugu weyn waxa uu dhowaan noqday sagaal iyo toban jir wuxuuna ka diiwaan gashan yahay militariga ruushka laakiin kasoo bixitaanka dalka ayaa u ahayd fursad uu kaga badbaado shaqada askarinimo aabbaha qoyskan ayaa isagu ku haray ruushka xawliga imaatinka dadka ruushka ah ee maraykanka ayaa labalaabmay kadib markii aqalka cad uu ku dhawaaqay in dadka dagaalka ka soo horjeeda ay xaq u yeelan doonaan magangeliyo tatyana ayaa sheegtay in xaaladaha ruushka ay ahaayeen kuwo aad iyo aad khatar u ah oo argagax leh
markaanu ka qaybgalayno mudaharaadyada ka dhanka ah dagaalka waxay ahayd cabsi boolisku qof walba wuu xiraya askar boolis ah ayaa aniga iyo saaxiibtayna qabtay waxayna nala tageen gaari kuwa booliska ah laakiin nasiib wanaag nin aan garanayo oo ka shaqaynaya booliska sida gaarka ah u tababaran ayaa i gartay oo aniga iyo saaxiibtayba na badbaadiyey markii dambe ee la ogaaday waa laga eriyey shaqadii carruurta tatyana ayaa waxbarashada ka bilaabay dugsi ku yaala magaalada new york inta ay carruurta dugsiga jiraan tatyana waxa ay barataa luqadda ingiriiska waxayna qorshaynaysaa inay hesho laysanka darawalnimada iyo ogolaanshiyaha shaqada waxaa kalooy rajaynaysaa in ay bilowdo ganacsi iyada u gaar ah sidoo kale waxa ay rajaynaysaa inay hesho sharci qaxootinimo oo rasmi ah iyo ugu dambayntii in saygeedu ku soo biiro qoyska oo uu yimaado maraykanka inkastoy u badan tahay inay arrintaasi qaadato sannado ugu dambayntii tatyana waxa ay sheegtay in maraykanka ay ku dhex dareemayso xorriyad iyo soo dhoweyn
aad ayaad mahadsan tahay xuseen barre aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da nina vishneva ay